إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhegaystayaal kusoo dhawaada warka duhurnimo ee idaacadda islaamiga ah alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa waxay ka hadashay qorshe lagu boobay hanti ummadda soomaaliyeed iyadoo digniinoo u dirtay shirkado iyo bangiyo munaasabad ay ku qalin jabinayeen in ka badan labaatan arday oo dhameeyey islamarkaasina xifdiyey qur-aanka kariimka ah ayaa ka dhacday gobolka shabeellaha hoose ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa weerar waxay ku qaadeen saldhig ciidamada shisheeye ay ku leeyihiin janaale oo shabeellaha hoose ka tirsan sarkaal ka tirsan sirdoonka dowladda federaalka ayaa lagu weeraray magaalada afgooye ee shabeellaha hoose magaalada gaariso ee dhulka soomaaliyeed ee kenya gumaysta oo aada looga caabi jiray qamriga ayaa waxaa hadda ku soo kordhay muqaadaraad kasii halis badan bulshada ku dhaqan walaayaadka bakool iyo jubbooyinka ayaa waxay bogaadiyeen weerarkii dhowaan ka dhacay degmada galcad ee lagu laayay ciidamo ay adeegsanayeen maraykanka iyo turkiga laakiin ku suntan inay dowladda federaalka ka tirsan yihiin intaa waa qodobadii warku ogaanay dhegeystayaal haatan u diyaar garoob warka oo dhamaystir إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa waxay ka hadashay qorshe lagu boobay hanti ummadda soomaaliyeed leedahay iyadoo digniinna u dirtay shirkado iyo bangiyo cabdifataax maxamed qaasim ayaa ka waramaya xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa war rasmi ah kasoo saartay dhibaatooyin iyo culaysyo ay waayahan dambe wajahayeen ganacsatada soomaalida gaar ahaan kuwa muqdisho wixii ka dambeeyey markii xildhibaanada baarlamaanku ansixiyeen in qofkii la doono laga xayiri karayo ama lagala wareegi karo hantidiisa afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh cali maxamuud raagasheekh cali dheere ayaa shir jara-id oo uu qabtay maanta oo sabti ah ku sheegay in shisheeyuhu usoo tafaxayteen boobka dhaqaalaha ummadda iyagoo ku marmarsiyoonaya la dagaalanka ilo dhaqaale oo ay mujaahidiintu leeyihiin wuxuu sheegay in xaqiiqda iyo waxa loo socdaahi yihiin sidii loo dhici lahaa hantida ummadda soomaaliyeed oo dhan taasoo uu ku qeexay qorshe uu shisheeyuhu gaar ahaan maraykanku uu wax badan ka soo shaqeeyey uuna u diyaarsaday kuwii u fulin lahaa hay-adihii ka howlgeli lahaa shirkadihii iyo bankiyadii uu hantidaasi ku urursan lahaa iyo xeerarkii uu ugu dambayntii u adeegsan lahaa si uu hantidaasi mar qura ula wareego
in maraykanku hanti ummad soomaaliyeed leedahay uu labada kun iyo kowdii xayiray isagoo ku marmarsiyoonayay inay argagixiso leedahay xilligaas shabaab ma jirinin tobannaan sanno kadib ayuu qirtay in eedayntaasi ay khalad ahayd balse ilaa iyo maanta hantidii iyada ahayd dadkeedii looma soo celinin oo way ka baahan yihiin gaaladii ayaana haysata oo ku intifaacday maanta waxa socda waa isla qorshihii isaga ahaa balse markaan sidii hore ka ballaaran lana doonayo in hantida ummadda soomaaliyeed oo dhan hal daqiiqa gudaheed lagula wareego isagoo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu xusay in shisheeyuhu si gaara u beegsanayo hantida iyo ganacsiga muqdisho oo ah halbowlaha dhaqaalaha waddanka uuna samaystay hay-ado iyo xafiisyo saldhigoodu yahay xalane kuwaas oo si toosa amarka u siiya saraakiisha iyo madaxda dowladda federaalka waxaa intaa dheer oo uu tilmaamay shirkado iyo bankiyo gacansaar la leh hay-adahaasi ajnebiga ah kuwaas oo xogaha iyo dhaqaalaha ganacsatada soomaalida iyo hantida akawnada ugu jirta shisheeyaha si toosa ugu gudbiya markay sidaa tahayna waxa uu soo bandhigay tilmaamaha dhacdooyin dhacay oo dad lagu dhibaateeyey waxaan ognahay ganacsato badan oo hantidoodii bangiyadaas u taalay la xayiray ilaa haddana aanan sababta loo sheeginin dhacdooyinka aan diiwaan gelinay waxaa ka mid ah rag ganacsato ah oo akoonnadoodii laga xiray markii ay bankigii weydiiyeenna waxaa la siiyey lambar oo la yidhi waa inaad wacdaan haddii ay waceen waxaa looga yeedhay xalane waxaa la kulmay gaalo caddaan ah waxaa la weydiiyey halka ay dhaqaalaha ay ku ganacsadaan ka keeneen tirada lacagta ay haystaan haddii ay akoonno bangiyo kale ku leeyihiin sababta ay ganacsiga ay ku jiraan u doorteen haddii ay shanta salaad masaajidka ku dukadaan waxa ay garka u daysteen dimuqraadiyada waxay ka aaminsan yihiin iyo wixii la mida su'aashu waxay tahay marka maxaa gaal maraykan ah ka quseeya qof ganacsade ah oo soomaali ah oo caasimadii dalkiisii ku shaqaysanaya yaa gaalkaas xaq u siiyey inuu xogahaas oo dhan gacanta ku dhigo wuxuu soo bandhigay dhacdooyin kale oo tusinaya xaqiiqda jirta iyo dhibaatooyinka ay durbadiiba bulshadu la kulmayso waxyaabaha aan diiwaan geliyey waxaa kale oo ka mid ah dacwadeeduna ayna soo gaartay gabar dhallinyaro ah oo reerkeeda u shaqaysa ayaa bangi ay lacag yar dhigatay u tagtay si ay akoonkeeda wax ugala soo baxdo waxaa loo sheegay in akoonkeedii la xayiray lana doonayo inay tagto xafiis riddadu leedahay oo magaalada ku yaalla markii ay tagtay sargaalkii murtadka ahaa ee xafiiska joogay arrimo aysan diinta iyo dhaqankuba oggolayn ayuu kala hadlay gabadhii kiisaska aannu hayno toban waa ka badan yihiin maalin walbana qayladhaan ayaa ka soo yeeraysa dadka soomaaliyeed waxa maantay taagan waxaa ka daran waxa soo socda haddii aanan go'aan umadeed arrintan laga qaadan intaasi kadib waxa uu soo jeediyey qodobada soo socda kow dadka ganacsatada ah waxaan u sheegaynaa hantidiina duullaan baa lagu yahay ee ka difaacda cadowga hantidiina inaan lagu qaadan waddooyin aan ahayn kuwa shareecadu idin amartay inaad hantidiinna ku bixisaan can abi hurayrata radia allahu tacaala canhu qaal abu hurayra wuxuu leeyahay nebigaa nin u yimid wuxuu ku yidhi rasuulka ilaahi hadduu u yimaada nin raba maalkayga inuu qaato seen yeela nebigu wuxuu sala allahu aleyh wasallam maalkaad ha iska siin wuxuu yidhi hadduu ila dagaalamana nebigu wuxuu la dagaalan hadduu i dilana wuxuu yidhi shahiid baa tahay haddaan dilana nebigu wuxuu yidhi ahlu naar ninkaasi maxaad u malaynaysaan marka hadduu yahay gaal saliibiya mar kale waxa uu la hadlay ganacsatada waxaana uu yidhi qodobka labaad bangiyada ajnebiga ah ee la sheegay inay murtadiinta u oggolaadeen inay dalkan yimaadaan kuna shaqaystaan waxaannu leennahay xogtiinna waa haynaa iyo waxaad u socotaan dalkan ha isku soo lugoynina shilin ummaddan soomaaliyeed ay leedahay ma qaadanaysaan insha allahu lafihiinna ha ku khamaarina qodobka saddexaad bangiyada soomaaliyeed ee dalka ka shaqeeya waxaan leennahay cid idinka yeelaysa ma lahan inaad xogaha dadka muslimiinta ah ee hantidooda idinku aaminay aad gaalada u dhiibtaan adinkoo ku adnacoonaya xeerarka caalamiga ah iyo waxaan allah subxaana wa tacaala oggolayn la idinka yeeli maayo inaad dadka muslimiinta ah ee aad hantidooda ku shaqaysataan aad diintooda naftooda maalkooda iyo cirdigooda gaalada baylaha uga dhigtaan idinkoo maslaxadiinna gaarkaa fiirsanaya laba arrimood idinkaa ikhtiyaar u leh inaad ammaanadii la idiin dhiibtay u ilaalisaan ummadda aadna is iltisaamtaan axkaamta shareecada sida aad ballan qaadeen ama aad ummadda hantideeda u celisaan inta aysan gaaladu afka ku shubanin wixii hanti ah ee idinku dhumana adinkaa mas-uuliyaddeeda dusha saaranaya intaasi kadib waxa uu soo jeediyey qodobada soo socda qodobka afaraad dadka ganacsatada ah waxaan leennahay hantida idiin taalla bangiyadu halis bay ku jirtaa waxa aad haysataan waa lambarro uun balse hantidii rasmiga ahayday dad kale gacanta ugu jirtaa feejignaan muujiya ukumihiinnana hal salaad ha ku wada ridinina hanti waa wixii gacantaada kuugu jira ama gacan aaminhii kuu hayso bunuugtina ammaanadoodii way sii yaraanaysaa oo cadowgii ummadda ayaa gacan ku yeeshay qodobka shanaad ummadda soomaaliyeed waxaan leennahay weligiin waad noolaan jirteen waadna noolaanaysaan insha allahu tacaala irsaaqdiidana allah subxaanahu wa tacaala ayaa qoray oo gaalo iyo murtadiin irsaaqda ma bixin karaan mana goyn karaan difaacda hantidiinna iyo maalkiinna shaqaale dheere ayaa waxa uu yidhi ummadda soomaaliyeed waxaan mar kale u xaqiijinaynaa inaanan ka daali doonin inaan allaha cadowgiisa iyo cadowga islaamka la dagaalanno kana hortagno dhagar walba oo ummaddeenna loo soo maleego hadday ahaan lahayd mid militari mid dhaqaale mid dhaqan iyo mid fikri ah intaba wuxuu caddeeyey in shisheeyaha iyo dowladda federaalku ku jabeen dagaalada jabkuna ku sii socon doono wuxuu jabkooda tusaale u soo qaatay saraakiisha faraha badan ee looga dilay goobaha dagaalka xeryaha lasoo afjaray hubka laga soo furtay iyo gaadiidka laga soo kaxaystay munaasabad ay ku qalin jebinayeen in ka badan labaatan arday oo dhammeeyey islamarkaasina xifdiyey qur-aanka kariimka ah ayaa ka dhacday gobolka shabeellaha hoose mahad cubeyd ayaa warkan inoo haya xafladdan oo ahayd mid ay ku qalinjebinayeen kow iyo labaatan arday oo dhammeeyey qur-aanka kariimka kana takharujay mu'asasada jiilul khilaaf ah ayaa ka dhacday deegaanka kunyibarow ee shabeellaha hoose munaasabaddan ayaa waxaa ka soo qayb galay martisharaf kala duwan oo ka koobnaa culimo waalidiin mas-uuliyiin iyo qaybaha kale ee bulshada ugu horreyn waxaa munaasabadda lagu daahfuray aayadaha qur-aanka kariimka qowlka alleh
وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم
sheekh faarax cali xuseen oo munaasabadda kelimad ka jeediyey ayaa waalidiinta u dardaarmay inay ubadkooda si wanaagsan u tarbiyeeyaan
ubadka in la tarbiyeeyo waa shay waajiba rasuulka wuxuuna amray inaan tarbiyeyno ubadkeenna muruu abna'akum bisalaati wahum abnaa'u sabcin wadribuuhum calayha wahum abnaa'u cashrin buu nabigu leeyahay ubadka halla baro salaada toddoba sano markay gaaraan markii ay toban sano gaaraanna ha loo garaaco oo ha loo ta'diibiyo ha loo tacsiiro taasi waa dariiq nabigu noo furayo oo ah tarbiyat lawlaad waxaanu ku jirnaa xilli caalamku uu fasahaaday oo tayaaraad munxarifa ay adduunka ay qabsadeen marka ubadkeenna waxaad ogaataan inaan la haysto ilmihii gebagabadii munaasabadda waxaa abaalmarino qaali ah iyo shahaadooyin la guddoonsiiyey ardaydii dhammeeyey qur-aanka kariimka oo ka koobnaa wiilal iyo gabdho ayna ka mid ahaayeen siddeed xufaad ah munaasabaddu markii ay dhammaatay kadib waxaan waraysanay qaar ka mid ah waalidiinta iyo carruurtoodu ka qalinjebiyeen madarasada waxayna inoo sheegeen siday ugu faraxsan yihiin in ubadkoodu dhammeeyaan qur-aanka kariimka magacaygu waa umuleyla waa ku mahadsantihiin iskuimaadka aan kusgu imaana xalfadan waxaa ii dhammaysay caruur saddex ah alxamdulilah ilaah ayaa ku mahadsan ka waran ee macalimiintii intaasoo sano kusoo dadaalaysay islamarkaana qur-aanka u dhammaysay ee maxaad ugu mahadcelinaysaa misaanka allahu khayr misaankooda xasanaadka allah u saaro ee ku mahadsiiyey macalimiinteyna oo intaas ee kusoo bixiyey waqtigooda barashada qur-aanka inay baraan ciyaalkeena misaanka allah u leeyahay kusoo dhow idaacadda islaamiga alfurqaan adigoo magacaaga ku bilaabaya iyo tirada ardayda ee qur-aanka u dhammaysay magaceygu haddaan ku bilaabo waa umu asmaa waxaa qur-aanka ii dhameeyay gabadheeda asmaa cabdiraxmaan cabdulaahi oo sideed sano jirto waxay qur-aanka ii ku dhammaysay saddex sano maasha allah waan ku faraxsanahay boqolkiiba boqol waxaa inaga xusuusin ah inuu jiro bandhig ay sameeyeen ardayda mu'asasada jiilul khilaaf ah waxaana isbuucan ku soo qaadan doonaa barnaamijka tarbiyada carruurta insha allah ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa xalay dagaal ku qaaday saldhig ciidamada shisheeye ay ku leeyihiin jannaale oo shabeellaha hoose ka tirsan warka iyo war kaloo ku saabsan sarkaal lagu weerara isla shabeellaha hoose waxaa inoo haya haashim cabdinaasir ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay howlgallo isugu jira weerar toosa iyo qarax la beegsaday saldhig ay ku sugnaayeen ciidamada shisheeye iyo hoy uu ku sugnaa mas-uul ka tirsan dowladda federaalka ciidamo hubaysan oo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaal culus ku qaaday fariisan ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa uganda ay kaga sugnaayeen degmada jannaale ee gobolka shabeellada hoose weerarka oo ah mid habeendheelmada ayaa lagu qaaday xerada ugandheysku ay kaga sugan yihiin halkaas waxaana la maqlayay dhawaaqa rasaasta oo ka duldhacaysa xerada ciidamada shisheeye weli faahfaahin dheeriya kama aanaan helin khasaaraha rasmiga ah ee soo gaaray ciidamada halkaa lagu beegsaday isla shabeellada hoose rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay qarax la beegsaday guri ow deganaa mas-uul ka tirsanaa dowladda federaalka gurigan qaraxa lagu weeraray ayaa ku yaala degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose ninkan la beegsaday ayaa si gaar uga tirsanaa sirdoonka dowladda federaalka waxaana lagu magacaabaa nuur indhabuur waxay wararku sheegayaan inuu si dirqa ah kaga badbaaday qaraxa lala beegsaday howlgallada ka dhanka ah saraakiisha iyo askarta dowladda federaalka islamarkaana ay fulinayaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa kusoo badanaya goobaha ay ku sugan tahay dowladda federaalka magaalada gaarisa oo ka mid a dhulka soomaaliyeed ee kenya ay gumaysato oo aada looga cabi jiray qamriga ayaa haatan waxaa ku soo kordhay muqaadaraad kasii halis badan warkan mar kale waxaa inoo haya mahad cubeyde magaalada gaarisa oo ka mid ah dhulka soomaaliyeed ay kenya haysato ayaa waxaa ku soo badanaya muqaadaraadka culimada iyo ducaadda ku nool magaalada ayaa kulan ka yeeshay fuxshiga iyo maanduuriyaha kusii lixaadsanaya bulshada gudaheeda siiba dhallinyarada mid ka mid ah wuxuu sheegay in waagii hore khamriga la cabi jiray balse hadda uu soo kordhay muqaadaraad ka sii halis badan waxaa kaloon ka hadalnay maxaan ku idhaahdaa alamru bilmacruuf wannaayi cani ilmunkar maxaan ku idhaahdaa mashaakilka magaalada ka jiraan caruurta oo tarbiyadooda la hagaajiyo muqaadaraadka wuxuu ka mid yahay munkaraadka jiraan faafahayo aad buuna u saameeyey da'yartii iyo dhallinyaradii waagi hore khamru unbaa ma artay hebel khamruu cabaa iyo hebel qaad iyo unbaa la dhihi jiray laakiin intaasoo nooc oo mukhaadaraad leh oo caleen leh oo kaniin leh oo irbad leh oo yacni noocyo fara badan oo hataa kuwa la shumin haya leh ayaa ma artaayay suuqa soo galay khatarteeda ayay leedahay waa rijsi ilaahay rijsi buu ku magacaabay inama alkhamru waalmaysiru waalansaabu waalaslaamu waa rijsun min camali shaydaan dhulka soomaaliyeed ee ay kenya gumaysato ayaa waxaa ku socda dagaal dhanka fikirka iyo dhaqanka ah kaasoo ay xukuumadda nairobi waddan leedahay inaysan dadku ku fikirin sababta loo gumaysanayo bulshada ku dhaqan walaayaadka bakool iyo jubbooyinka ayaa waxay bogaadiyeen weerarkii dhowaana ka dhacay degmada galcad ee walaayada galguduud halka oo lagu laayay ciidamadii ay adeegsadaan maraykanka iyo turkiga laakiin ku suntan inay ka tirsan yihiin dowladda federaalka ah maxamed ciise ayaa warkan inoo haya kadib weerarkii galcad ee lagu xasuuqay ciidamada maraykanka uu watay weli qulubta muslimiinta waxaa ka go-ila guushii uu allah ugu deeqay xarakada mujaahidiinta iyagoo tahniyeentooda iyo bogaadintooda isa soo tarayso qaar ka mid ah bulshooyinka ku dhaqan wilaayada islaamiga hijubbooyinka iyo wilaayada bakool ayaa si diiran oo farxad ku dheehan tahay u soo dhoweeyey xasuuqii lagala dula dhacay ciidamada maraykanka oo sida gaarka ah u lahaa ee loo yaqaano danab iyo kuwa ciidamada dowladda federaalka haddaba waxaan ku horeynaynaa bulshada ku dhaqan wilaayada islaamiga hijubbooyinka gaar ahaan dadka ku dhaqan degmada kamsooma iyo waxgaradkooda ayaa sidaan u soo dhoweeyey guushii uu allah ugu deeqay mujaahidiinta anagoo ku hadlayo afka noqowada muxaafadada kamsuuma waxaan hambalyaynayaa hambalyo iyo bogaadin iyo tahaniyad iyo farxadba u dirayaa uguna mahad celinayaa mujaahidiintii si gaar raggii galay galcad ciidanka ilaahay subxaanahu wa tacaala ajar ha ka siiyo waxaan salaan iyo taxniyad ballaaran u dirayaa ragga fuliyey weerarkii galcad ilaahay waa ku mahadsan waxaan u tahdiyeynayaa wiilashii walaalaheenna oo galay galcad iyo xawaadley iyo iyo gobolka banaadir iyo meelo badan oo galcad galay iyo xawaadley iyo gobolka banaadir wiilasha galaan tahanad aan u dirayaa anoo ka soo hadlaya degmada kamsuuma allah subxaana wa tacaala madaxooda aan ku shareeranahay aan ku xijaabannahay allah subxaana wa tacaala guul allaha ka dhigo sidoo kale qaar ka mid ah dadka ku dhaqan wilaayada islaamiga ee bakool ayaa iyagana dhankooda soo dhoweeyey siday u arkaan guushii uu allah siiyey guud ahaan muslimiinta gaar ahaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab faqudica daabiru lqowmi aladiina dalamuu walxamdu lilaahi rabbialcaalamiin marka mayba waajibni ahaa oon ku shukrino oo ka maxdayno ilaahi subxaana wa tacaala tiidiiyo kale lamadan boos xawaadley iyo galcad wala kadhay wal ilaahay subxaana wa tacaala qadaray ilaahay subxaana wa tacaala mu'miniinta muwaxidiinta anka kaalmayo alxamdulilaah oo kumay baa runtii bulshadan reertiyeglow daawado hayaana eedna runtii inka faraxsanyiina marxamadii dagaalkii galcad ku dhiyaay oo gaalkii gaalada inka weynayay runtii oo jaajuuska maraykanka ahaay hasuntuurre iyo maarane gaaladii la jartay murtadiintii la jartay iyo qanaa'inkii lahuquqaadi iyo qaniimadii xawaadley laku halay iyo maaragna gaaladii meelka dhammaatay ba dadku muddo fiirsadoohan waana eed iyo eedan idinka faraxsanyi ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa fuliyey weerara waaweyn kadib markii xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalk uu ku dhawaaqay dagaal ka dhan ah mujaahidiinta isagoona ku bariyey waa cusub warkii oo dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga ee alfurqaan duhurnimadan waa inaga intaa